alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wsala اllahu clى nabiyina mxamadi wclى alihi wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu muxaadaradeenna caawa walaalayaal biidni illaahi subxaana wa tacaala waxay ku wareegi doontaa xadiid ka mida axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ee ka sugnaatay waynu maqli doonaa xadiidka waxaa sidan ka horaysiinayaa waxaan maanta inaga qarsoonayn oo aynu ka dharagsannahay inaynu aragnay iyo inaynu maqallayba xaalka muslimiintu uu sida uu yahay haddii ay tahay ku dhaqanka diinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhaqangelinta iyo hogaansanka awaamirta rabbi subxaana wa tacaala iyo haddii ay tahay aqoonta dadka muslimiinta maanta badankooda u leeyihiin cilmigii barakada badnaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi maxamed iyo haddii ay tahay halka ay muslimiintu maanta ka taagan yihiin talinta iyo hogaaminta ummadaha waxaynu ogsoonnahay ummal islaamiya inay ahaan jirtay ummad ummadaha kala hogaamisa oo ku nool cize iyo sharaf mar walbale iyagu gacanta sare ummadaha kale ay ku daba fayshan yihiin maantana waxaynu aragnaa dadka muslimiinta ah oo taladooda in badanoo ka midii gacanta aanay ugu jirin oo iyagu aan go-aamada isu gaadhahayn ee go-aamada loo gaadhaayo kadibna lagu fulinayo waxaan inaga qarsoonayn dadka muslimiinta ahi dulliga maanta ay ku sugan yihiin iyo hooseynta maanta ilaahay subxaana wa tacaala uu baday sababtuna ay tahay wax iyaga xaggooda ka yimi waxaynu ognahay dadka muslimiinta maanta tiro yaraanimo hayso aad bay u tiro badan yihiin dhulla-aanimo hayso waxaa la odhan karaa dhulkoodu dhulka adduunyada ka ugu khayraadka badan weeye waxaa la odhan karaa aqoon la-aan xagga adduunyadii ma hayso oo aqoon kasta oo gaaladu ay leeyihiin kagama horumarsanaadaane muslimiinta dhexooda waxaa laga helayaa cid taqaana haba yaraadaanbe lama odhan karo muslimiinta dhaqaalo la-aan baa haysa xoolo fara badan bay haystaan kuwo u duugan iyo kuwo dhulka dushiisa u yaallaba waxaa haddaba isweydiin leh inay noqdaan siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sifeeyey quhaaka quhaai sayl xashiishka iyo daadxoorta uu daadku sido ee aan miisaanka lahayn taladeedana aan ku socono daadku halku mariyo un marta inay noqdaan muslimiintu kuwa dulliga noocana ku nool maxaa sabab ugu ah ma ilaahay baa subxaana wa tacaala gaalada iyaga ka jecel baa sababtu waa maxay muslimiintu wixii ay ku heleen cizada iyo sharafta hogaaminta iyo gacanta sare ma leeyihiin maanta mise maanta in badan ayaa ka maqan sheekha biinu ilaahi subxaana wa tacaala inoo akhrin doono xadiidka uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kaga waramay xaalkanay muslimiintu maanta ku sugan yihiin oo kale iyo xaalkaa waxa keenay iyo waxa dawo dhaba u noqon kara falyatafadal
alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam waaqica maanta ay ummadda islaamku ku nooshahay waxa uu ku sifeeyey axaadiis badan oo axaadiistiisa ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista waxaynu ka tilmaamaynaa hal xadiid oo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ku jamciyey ummadda sifaynuu sifeeyey waaqiceeda maanta ay ku nooshahay ama asmaantan dambe kuna tilmaamay meesha looga yimi una sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dawada iyo meesha ay uga bixi karaan waxaa wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo bayhaqi iyo abu nucaym iyo tabaraani iyo keyrkood waxay wariyeen cabdullaahi bn cumar khadaab radia allahu tacaala canhu ay ka wariyeen inuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarci wataraktum aljihaada fi sabiili illah salata allahu calaykum dulla laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum xadiiskaas waxa uu leeyahay duruq badan duruqdaa dariiq kasta oo ka mida dacfi ayaa ku sugan laakiin culimmadu waxay tilmaameen in badan oo ka midii inay duruqdiisu isxoojinayso oo uu nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi mid asal iyo sugnaansho leeyahay duruqdana barkeed baa bargu xoojinayo waxaa ka mid ah culimada sidaa tilmaantay alxaafid ibnu xajar raximah ullah waxaana xadiiskan inuu saxiix yahay sheegay ama saxiixiyey ibnu qataan iyo shaykhu اlalbani raximahum ullah sheekh islam ibnu taymiya raximah llah waxa uu leeyahay xadiiskani laba isnaad oo jayideyn ayuu leeyahay mar kalena wuxuu leeyahy laba isnaad oo xasana ayuu leeyahay xadiiskani khulaasat lqowl waa xadiis saxiixun ligayrihi ah siday culimmadu tilmaameen waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ku beectantaan wax ku kala iibsataan ciinada ciinadu waa beec khafiya dad badan ka qarsoon oo nooca waacda ribada ay culimmadu ku tilmaameen nebigu wuxuu leeyahy markaa taab wax ku kala iibsataan waraditum bizarc wa akhadtum adnaaba albaqar raallina aa ku noqotaan inaa wax falataan uun adnaaba albaqar loodana aada dabada qabsataan wa taraktum ljihaada fi sabiili illaah jihaadkii ilaahay dartii loo gelayey iyo si diintiisa loo kor yeelo ee lala dagaalamayay gaalo sababta loola dagaalamayna ayd iclaau kalimati illaahi gaalo muxaaribiina oo aan iyagiiyo muslimiinta wax amniya iyo wax ballanoo ka dhexeeya midna aanu jirin markaa ka tagtaan idinkoo awoodaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa intaa isku dartaan ciinaa ku tacamushaan adduunyo aakhiro ka doorbidaan oo iyada ku raalli noqotaan jihaadkii oo a ka tagtaan waajibaadkii a dayacdaan sallat allahu calaykum dullan ilaahay waxau idinku sallidayaa dulli hoosayn iyo in cadowgiinu idintunjuleecsado oo aanu idinka hayladaysanno waxba iskaga kintirinin ayaa ilaahay idinku sallidaya nebigu wuxuu uhi dulligaa ilaahay idinka siibi maayo idinkana dul qaadi maayo xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinni u noqotaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas waxa uu ku sheegay waxau horta xadiiskaasi tusinayaa ama daliil cad iyo astaan u yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waayo rasuulku markuu sidan u tilmaamaayo ummadda waaqiceeda ee uu leeyahay nebigu saasaa noqon doontaan dee waa maalin muslimiinta ay cize iyo maaragtay sharaf ku noolaayeen oo iyaga gacantoodu sarraysay oo laga haybadaysan jiray ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inay tani dhacayso sheegay wax maqan oo qayb ah ayuu nebigu ka warramay inuu dhici doono sidii rasuulku uga warramayna way u dhacday oo waynagaa maanta arkayna halka muslim xaalkiisu uu marayo amaba uu ku sugan yahay nebigu xadiiskaa waxa uu ku sheegay xanuunkii iyo asbaabtiisii waxaa kaluu rasuulku sala allahu calayh wasalam ku sheegay natiijadii ka dhalatay iyo meesha dawada ee looga bixi karo ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ku sheegay sheekha ayaan masaladaas faahfaahinteeda aan uga tegayaa sheekh cabdallah falyatafadal mashkuuran ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo sheekha xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu inoo akhriyey waana sidoo u sheego wuxuu calaamadu yahay nebinimadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan dhicin ayuu ka warramay siduu u sheegayna waa u dhacay maantana inagu waa aragnaa wax laga qarsoon maaha nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay cudurro ku dhici doona ummadda islaamka cuduradaas oo sabab ugu noqon doona an yabtaciduu can diinihim inay ka fogaadaan diintoodii maca macnaheedu way gaaloobeen oo diintii bay ka wada baxeen taasi dhici mayso walaa tajtamicu ummatu muxamadin calaa dalaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu kuma kulmayso iskumana waafaqayso lumitaan gaalow hadalkiisa daayo macno waxa weeye waxaa ku dhacaysa ummadda nuqsaan xagga cilmiga ah nuqsaan xagga iimaanka ah nuqsaan xagga camalka iyo dhaqanka ah cudurrada uu sheegay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ee ummadiisa inay ku dhici doonaan xadiidkanuu ku caddeeyey waa saddex cudur cudurka koowaad wuxuu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa alinshiqaalu bidunya almubaaxa can iddiin waa adduunyada mubaaxa ah ee xalaasha ah markeeda hore in lagaga mashquulo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa adduunyada xalaasha ah adduunyada xalaasha waxaa ka mid ah kuwaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku bixiyey tusaalayaasha oo ay ka mid tahay in wax la beerto loodana beeraha lagu qoto waxay ka mid yihiin min adawaati alxarf wazaraaca oo looda waxaa dabada loo qabsanayaa waa in beer lagu qodo arrimahaasi uu rasuulku xadiidkan ku sheegay maaha inay kelidood yihiin cudurka ummadda waxa uu nebigu sheegi doono geyeysiiyey waa tusaalown adduunyo kastooo mubaaxa waa la mida sida ganacsiga xalaasha ah korinta qofku uu korinayo ama wuxuu siinayo xaaskiisa iyo caruurtiisa safarada qofku uu gelayo iyaguna mubaaxa ah waxaynu ogsoonnahay shareecada islaamku sidaa u dhiirigelisay in la tabcado tacab xalaalah oo xataa cibaadada horteed iyo dabadeedba in la shaqaysto la tabcado ilaahay sheegay tusaale usoo qaaday yowm ljumuca ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumca fascuu ila dikr اllahi wadaru اlbeyc muslimiintu ilaahay la hadlay muuminiinta ah salaada jumce marka loo eedaamo iibka ka tegay buuhi ilaahay subxana wa tacaala khudbadda iyo salaada tagoo aada taa macnaheedu waxa weeye inta aadaankaa ka horaysa xalaal bay u tahay dadka muslimiinta inay iska shaqaystaan maxaa aadaankaasi dabadii dhacaya in la khudbadeeyo kadibna salaaddii jumca la tukado intaa dabadeedna ilaahay wuxuu yidhi faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaada marka la dhammeeyo dhulka ilaahay u kala foofa fadliga ilaahay oo arsaaqda xalaashaana raadiya buu yidhi ilaahay subxana wa tacaala oo baadi doonta famshuu fii manaakibihaa wa kunuu min risqi qofku inuu dadka baryo oo wax weydiisto ama ha siiyaan ama ha qadiyaane wuxuu rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay u dhaanto ay uga fiican tahay inuu xadhkihiisa qaato buuraha intuu tago xaabo soo gurto oo xaabada uu iibiyo waxna uu cuno naftiisa ku asturo waxna sadaqada uula baxo waa shaqooyinka u hooseeyaa la odhan karaa saasay shareecadu u dhiirigelisay kasbiga xalaasha ah qof wuxuu cuno waxa u wanaagsan markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyeyna waxa uu ku sheegay inuu yahay kasbu yadi waxaa xalaasha ee qofku xooggiisa iyo dhididkiisa uu ku soo saaro waxa la diiday haddaba waa maxay waxa la diiday waxa weeye adduunyada xalaasha ah lama odhan gebigeedaba ka taga waayo noloshii dadka bani aadamkaaba ku xidhan waa wixii cibaadaadka iyo sahayda aakhiro ay u adeegsanayeen oo qofka bani aadamka quud buu u baahan yahay waalquutu huwa maa taquumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alarwaax oo waxa qofka jidhkiisu uu ku taagan yahay ee haddii uu waayo qofku uu dhacayuu qallimayo naftana lagu ilaaliyo qofku haddii uu waayo naftu ay ka baxayso shareecadu waxay diiday wuxuu yahay inay adduunyadu noqoto qofka hamigiisa u weyn akbara hami waayo haddii ay sidaa noqoto qofka diintay ka fogeynaysaa meel xaaraana inu ka tabcaday sabab ugu noqonaysaa xuquuqdiiyo waajibaadka ilaahay saare bay ka mashquulinaysaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo cibaadaadka ayaa adduunyadu ilowsiinaysaa waxaa la diiday waa adduunyadu inay noqoto mid addoonka ka mashquulisa ilaahay diintiisa haddii ay tahay barasho iyo haddii ay tahay baris iyo hadday tahay wanaag dadka la faro iyo xumaan laga reebo iyo haddii ay tahay ku dhaqan diintii lagu dhaqmo iyo hadday tahay qofku cidduu u taliyo ha yaraadaan ama ha badnaadaane inuu ilaahay diintiisa ku hogaamiyo ta la diiday xadiidkan uu tilmaamayaa waa ta noocaasa oo in beeraha la qoto oo wax la sarcadaa xaaladaha noocaasi markay raacaan bay noqonaysaa mid dhaleecaysan maanta waxaynu aragnaa muslimiinta in badanoo ka midii siday adduunyada ugu mashquuleen waxay ka mashquulisay adduunyadu in badanoo muslimiinta ka mida barashada cilmigii fardulcaynka ku ahaa ee cid kastoo kale haddii ay barato faralku iyaga aanu ka dhacahayn in badanoo muslimiinta ka mida salaada tukada laakiin laga yaabaa haddii la faatixada akhri inay jajabinayaan haddii la weydiiyo tashahudka ama atixiyaadka inaanu si fiican u garanahayn adkaarta qaarkeed si khaldan qofku inuu ugu dhawaaqayo haddii la yidhaahdo kaalay baro wuxuu odhanayaa haleeli maayo ganacsi baan ku jiraa adduunya ay mashquulisay buu odhanaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dayacaan farallo waaweyn oo arkaanta islaamka ka mid sida salaadoo kale marka arrinkaa laga waaniyana cudurdaarkoodu uu noqdo maxaan salaad tukadaa bariiskii carruurta ayaa la legdamaya haadihi hiya dunya almadmuuma adduunyada la dhaleeceeya waa ta noocaasa ee qofka cilmigii waajibka ku ahaa iyo camalfalkii faralka ku ahaa ka mashquulinaysa waa adduunyada qofka qalbigiisa hantiday ee waxa qura ee hamigiisa u weyn uu hayo ee uu ku seexanayo uu ku soo toosayo ee uu ka fikirayo uu ka warwarayo noqotay waana tasaabo noqonaysa natiijada uu nebigu calayh isalaatu wasalaam xadiidka aakhirkiisa ku sheegay arrinta labaad ama cudurka labaad ee muslimiinta ku dhici doona ee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku bayaaniyey waa irtikaab lmuxaramaat waa xaaraan in la sameeyo waxaana taa tusaale u ah ida tabaayactum bilciina alciina waa nooc ka mida qaababka wax loo kala iibsado waana nooc ka mida buyuucda iyo ibabka ribowigaa ribadu ay ku jirto waxaana yidhahdeen culimmada badankoodu waa qofku inuu shay iibsado dee inuu ku iibsadiyo amaah tusaale ahaan inuu idhaha kuniga sii shaygaa lacagtana igu lahaw kadibna qofkii shayga uu ka iibsaday u ka amaaday laftiisii uu dib ugu celiyo udhaha shaygii iga iibso oo sagaal boqol oo naqabe iga siiso sagaal boqoloo naqabe isagii loo dhiibo kunna lagu lahaado maxaa loo diiday iibka noocaasa fiihi taxayul cala ariba waxaa ku jirta xeeladaysi ribadii loo xeeladaysanayo marka horeba qofkani alaabtan qasad iyo ujeeddo kama lahayn lacag buu doonaayey inuu amaahdo lacagtiina la amaahin maayo ilaa lacag ribaa la dul dhigto kadibna xeelada noocana baa la sameeyey xaqiiqaduna waa kun sagaal boqolii la amaahiyey hadhow toodaan laga rabo inuu kun keeno boqolkaa la duldhigtay alaabtan la leeyahay waa la kala iibsanayaana waa wax la dhexgeliyo uun xaqiiqatan iyada looma socon waa siduu idhi cabdillaahi ibnu cabbaas daraahimu bidaraahim baynaha jamal oo dirham dirham lagu bedelanayo wax la isdheeraysiinayo awrna la dhexgelinaayo maanta gaadhi baa la dhexgeliyaa guri baa la dhexgeliyaa alaabooyin kale ayaa la dhexgeliyaa iyadoo ujeeddada loo socda ay tahay in lacag lacag lagu bedelo isla markaa isdheeraysiinina ay jirto arrinta noocana waa iib xaaraana cinda jamaahiir alculamaa ahlulcilmigu say u badan yihiin iyada lafteedu waa mid ka dhalatay cudurkaa hore oo xubu dunya walinshiqaalu biha can iddiin jacaylka adduunyada iyo lagaga mashquulo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa oo adduunye jacayl baa qofka u geeyey iibka noocaasay xaaraanta ah iibka noocanay xaaraan tahay wuxuu tusaale u yahay waxyaabaha xaaraantaa ee dadka muslimiinta ahi ay samaynayaan mukhaalifiina bidalika kitaaba rabbihim wa sunnata nabiyihim calayhi salaatu wasalaam iyo waa ku khilaafay arrinkaa kitaabkii ilaah iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xaaraamo kale oo iibka noocana khilaaf baaba ku jire ka waaweyn oo xaaraannimadooda la isku waafaqsan yihi marka kanuu looma jeedo isagu waa tusaale un maanta waxaynu ogsoonnahay xagga mucaamalaadka xoolaha iyo maalka ku saabsan khaladka badana ka jira muslimiinta dhexdooda muslimiinta qaar baa caddaysto iyagu ribada iskaga shaqaysanaya iyagoo cad oo bangiyo iyo muasasaad u furtay qaar kalena waa u xeeladaysanayaan sida xeeladaysiga xadiidka ku xusan oo kale xeeladaysiguna ma xalaalaynayo waxa ilaahay subxana wa tacaala u xaaraantimeeyey mar hadday ujeeddadu tahay in qofkan lacag la amaahiyo lacagtaana faa'iidiyo dheeraad la shardiyayo laga helo waxa la doonayaba ha la dhexgeliyo magaca la doonayaba ha loo bixiyee arrinta noocaasi waa ribadii waxaynu ogsoonnahay maanta qishka ka jira muslimiinta dhexdooda oo ay yar tahay dadka ka run sheegaya waxa ay ka ganacsanayaan waxaa laga yaabaa ganacsatada qaarkood alaabta inay ku soo qoraan magac wadan alaabtiisa la jecel yahay iyagoo wadan kale ka soo iibiya taasina waa dhacda mana aha wax mala awaalah xaqaa'iq aan ogahay muslimiinta ka dhexdhexdaan ka warramaya waxaan ogahay muslimiinta qaarkood alaabooyinka qaarkood oo ay jeeno ka soo iibiyaan inay ku qoraan jabaan ayaa lagu sameeyey ama sacuudi arabiya lagu sameeyey muxuu sidaa u yeelay waa inuu dadka ku dago oo dadku ay u qaataan alaabtani inay tahay nooc leh qiimo quality dadku waxa weeyaan ay ku jecel yihiin oo ay ku dooranayaan qiimahaa sare ay taagan tahayna ay ugu gelayaan waxaa laga yaabaa ka xoolaha soo iibgeynaya markuu keenayo neefka xoolaha inuu sonkor soo waraabiyo si neefkii uu ugu muuqdo neef shili soo cayilan isagoo marka hore weydaha ka dhuxusha iibina inuu xagga hoose mariyo budada iyo xashiishka xagga sarena meelka u fiican ka khudaarta iibinaya xabadaha u fiican inuu xagga sare soo mariyo kuwa u liitana inuu ee xun inuu xagga hoose mariyo qishku aad buu u badan yahi kadalika tafiifu lkayl wlmiisaan in la dhimo la nuqsaamiyo oo dadka lagu xado miiska iyo miisaanka aad bay maanta u tiro badan tahay in qofkii alaabtii la yidhaahdo intaasaa layga soo siiyey waxba iima saara iyadoo been la sheegaayo mararka qaarkoodna dhaarba la raaciyo mucaamalaadka noocaas ee shareecada khilaafsan xagga maalka ku saabsani muslimiinta dhexdooda maanta aad bay uga jiraan waana cudurkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaalihiisa uu sheegay oo si fiican muslimiinta uga dhex muuqda cudurka saddexaad ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa tarku lwaajibaat wa tadyiicuhaa waa in laga tago waajibaad ilaahiya iyo faraa'id rabbaaniya farallo xagga ilaahay ka yimo ilaahay addoomihiisa ku faral yeelay iyo waajibaad rabbi subxaana wa tacaala khalqigiisa uu saaray oo la dayaco iyadoo la khilaafayo amarkii rabbi subxaana wa tacaala oo macsiyo loo bereerhaayo wuxuu nabigu tusaale uga dhigay jihaadkaoo laga tago jihaadka arrimo badan baa ka waajibsan oo arkaanulislaamba kuma jira jihaadku arkaanulislaam oo dhami waa ka waajibsan yihin asalkiisuna waa fardu kifaaya waa shay haddii muslimiinta in ku filan ay u kacdo inta kale faralku uu ka dhacayo waa iska joogi karaan halka ay jiraan kaiiru min furuud ilacyaan in badanoo ka mid a waxyaabo qof kasta oo muslima oo qaangaada oo miyir qaba sidiisa looga rabo dadka kaloo dhami hadday sameeyaan faralka isaga aanu ka dhacahayn waajibaad jihaadka ka weyn ayaa maanta la dayacay oo tawxiidkiba uu horeeyo hadday tahay tawxiidka barashadiisa iyo hadday tahay dhaqangelintiisa iyo hadday tahay dacwatu ilayh wa tacliimuhu dadka in loogu baaqo oo dadka la baro bitafsiil kamaa facala nabiyu calayh salaatu wasalaam si faahfaahsan oo kala dhigdhigan sidai ahayd dacwaddii nabigeenu calayh salaatu wasalaam fasala nabiyu fii amri altawxiid washirk yeedhma guud iyo tilmaan sare kuma gaabsan nabigu calayh salaatu wasalaam si faahfaahsan oo qodobqodoba ayuu tawxiidka uga hadlo taasaa ka dhex muuqata axaadiidiisa kutubta culimada tawxiidka qoraysa kitaabu tawxiid bal abwaabtiisa eeg baab kaste aayado nebiga lagu soo dejiyey axaadiid nebiga laga wariyaba ku hoos yaalla waxay astaan u tahay sida faahfaahsan ee rasuulku uga hadlay tawxiidka sidaasoo kale shirkiga nebigu calayhi salaatu wasalaam si guudun ugama digin waa balballaadhiyo waa cadcadeeyey waana faahfaahiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam bal wuxuu intaa uga tallaabay bayaana daraa'icihi wa wasaa'ilihi lmufdiyati ilayh inuu dadka u caddeeyo waxyaabahan shirki ahayn laakiin qofka shirki gaadhsiin kara shirki inuu ku dhaco sabab ugu noqon kara waxaynu saasoo kale ogsoonahay itibaacii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waajibkaa ee hanuunkuba uu kaga xidhnaa dadka muslimiintaa ilaahay uhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebiga adeecdaan waad hanuunaysaan haddii kale macnaheedu waa maxay waad lumaysaan siduu maanta u dayacan yahay ee bidacu ay ugu dhex faafeen dadka muslimiinta ah oo in fara badan ay ku daaleen wakhtigoodina ay ku lumiyeen ku cibaadaysiga waxyaabo aanu nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam ku cibaadaysan ummaddana u sheegin oo cumrigoodii in fara badanoo ka mida ay ku khasaariyeen waxaynu ogsoonnahay salaada waa rukunkii labaad min arkaan alislaam siday maanta in badanoo muslimiinta ka mida ugu dhex dayacan tahay taariku salaadka maanta haddii la tirakoobo waxaa dhici karta xaaladaha qaarkood inta tukataba inuu ka bato wakhtiyada qaarkood iyo meelaha qaarkood waa aruknu haani min arkaan alislaam tiirkii labaad ee tiirarka islaamka xuquuq badanoo tii ilaahaya subxaana wa tacaala iyo xuquuq badanoo tii khalqiga ah sida xaqii ninkuu ku lahaa xaaskiisa iyo tii ay xaqii gabadhu ku lahayd ninkeeda iyo xaqii waalidku uu ku lahaa waladkiisa iyo kii waladku uu ku lahaa waalidkiisa xaqii ay jaarku isku lahaayeen xaqu dayf qofka martidaa xaqiisii xaqu lmucalim xaqu lkabiiri cala sagiir xaqa ka weynu ku lahaa ka yar xaqu sagiiri cala lkabiir xuquuq fara badan ayaa dayacan maanta jihaadku waa tusaale un jihaadkana wax badan baaba ka horeeyaba oo ilaa muslimiintu ay la yimaadaan haddii xataa ay galaan aanay ku guulaysanahayn waxaana ka mida taa midnimada inay muslimiintu midaysan yihiin caqiide ahaan manhaj ahaan qalbi ahaan raayo iyo calan ahaan walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum waxaa ka mida cudurada halista ah nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwa uu sheegay soo gelaya tafaruqa iyo kala tagga maanta muslimiinta dhexooda yaalla oo ay si kastoo dhinac kasto iyo jiha kastoo laga eegaba muslimiintu ay qaybsan yihiin caqiidatan wa manhajan wa dacwatan waxaa musiibada musiibo kale oo sii kordhisay ku noqotay in tafaruqii muslimiintu ay difaacaan oo dadkii culimada ahaa ee dadka ugu baaqi lahaa inay midoobaan ay ku midoobaan kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga wamaa kaana caleyhi saxaaba iyo wixii saxaabadu ay ku sugnaayeen inay dadkii ku yidhaahdo waa bannaan tahay in axzaab iyo jamaacaad muslimiintu kala noqdaan mararka qaarkoodna la sheego shuruud wahmiya shuruudaan xaqiiqo lahaynoo waaqac aan ka jirin haddaanu tacasub jirin iyo haddaan la iscolaadinahayn iyo haadihi shuruuطun hayru xaqiiqiya waaqaca khilaafsan tafaruqa maanta muslimiinta ka dhex jira iyo axsaabta ay u qaybsameen tacasub waa dhalay kala tag waa dhalay iscolaadi waa dhalay bal wuxuu gaadhay islayn iyo inay dhiigooda xalaashadaan gaar ahaan marka kursiga la ysugu yimaado ee qoroba dhinacay ka soo kulaasho waxa laga fishaa waa maxay waa in la islaayo waanay dhacday afghanistan bay ka dhacday toddoba xisbi bay u qaybsanaa qaybsanaa markay dagaal ku jireen markii dhulkii ay qabsadeen toddobadii unbaa islaayey waxay culimmadu sheegayeen baa dhacay soomaalidana tusaalayaal badan baa laga helayaa noocaasa marka hore waxba faraha lagu hayn xisbinimada iyo guruubyadu waa qarsoon yihiin laakiin marka waxoogay madaxtinimo iyo kursi uu soo hillaaco markaasay noqonaysaa in birta la yska aslo sidii cadowgii ugu daraa ay u dhaqmaan muslimiintu waa shay khilaafsan kitaabka ilaahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilahay muslimiinta wuxuu amray inay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayh salatu salaam ku midoobaan walaa tafaraquuna waa yidhi ilaahay kala tafaraaruqina xisbiyaadka muslimiinta laga dhex sameeyey haddaanay tafaraaruq ahayn maxaa tusaale maanta u noqon karaa tafaraaruqa nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim jihaadka uu ku sheegay xadiidka in laga tegay xataa diyaargarowgiisaa maanta laga tegay muslimiintu inay macna ahaan u diyaargaroobaan oo asbaabtii nasriga nafahooda ay ku xaqiijiyaan oo a in diinta lagu toosnaado ayaa maanta maqan intaan laba soo gaadhin diyaargarow waxa weeyaan maadiya tafaraaruqa dhex yaalla ee fashalka sababu noqonaaya isagana waynu aragnaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saddexdaa arrimood buu cumarka ku ururiyey waxa uu sheegana waa tusaalayaalun xaaraan la sameeyo lagu dhaqmo waajib la dayaco adduunyo lagaga mashquulo diinta ilaahay subxana wa tacaala qofku inuu xaaraan ku dhaco sabab ugu noqota wixii ilaahay ku waajibiye u diray inuu dayacana qofka ku kalifta arrimaha noocaasi maanta aad bay muslimiinta uga dhex muuqdaan marka arrimaha noocaasi ay muslimiinta dhexdooda ka muuqdaan weliba si aada iyo aada u muuqata oo ka naarin calaa calama sidii dab buur dusheed la saaro oo kale talo waxay noqonaysaa natiijadu maada takun natiijatu hadihi alamraad xanuunada noocaasa muslimiinta dhexdooda in laga helaa maxay sabab u noqonaysaa natiijada ka dhalanaysaana maxay noqonaysaa sheekh xuseen baan taa uga baxaya jaza allahu khayran
jaza allahu sheekh cabdalla khayr jazaa walaalayaal natiijada ka dhalanaysa iyo raadka ka imanaya asbaabtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in lagu jabo oo uu tilmaamay inay sababayaan dulli iyo mahaano iyo istihaano in la muslim la tunjileecsado waxba aan la yskaga tirinin joogitaankooda iyo maqnaanshahooda uu isku mid noqdo xaalkooduna uu noqdo kuwa aan waxba la weydiin hadday joogaan hadday maqan yihiinna aan la tebin natiijada ka dhalatay waxay noqotay ta uu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam sallata allahu calaykum dullan laa yansicuhu cankum ilaahay waxa uu idinku sallidayaa dulli iyo liidasho iyo inaanu cadowgiinu idinka haybadaysan uu idinku dhiirado barkiinna badh lagu sallido iyoinay maantayna haysantaas oo iska daa in cadow uu muslim waxyeelo ah aan cadowgeenni aanu gaadhin inuu barhkeen barhka kala u adeegsado lafamaroodii iyagaa la ysku jebiyaa dabadeedna intuu halkaa u baxo bannaanka aanu waxa weeyaan dhacdiidka u jiifinoo daawanaynin waxaynu inagu isku samaynayno ama muslimu maanta iseelayo miyaanay maanta taagnayn in cadowgeenu intuu muujisto inuu qaarkeen la jiro kuwa kale uu dhagaag kaga raaco markuu iyaga ka soo jeestana intii kale uu dabka saaro hadhowna uu jawaabtiisu noqoto isu geeyo imisaa dhintay intuba soo muslim maaha walaalayaal xaalka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay iyo dulliga uu ummadda maanta haleeshay waa waxaynu inagu kasbannay ilaahay wuxu uhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wixii musiibo ah ee idinku habsatay buu ilahay yidhi waxa idinku habsatay waa waxaa idinku samayseen sababtii dembi aa gasheen baa keenay gaboodfalaa samayseen baa keenay sharcigii ilaahay jalla wacala ayaa ka fogaateen ku dhaqankiisii ayaa keentay ilaahay waxa uu yidhi wayacfuu can kaiir in badanna oo waxaa fasheenoo samayseen ka midana ilaahay waa idin dhaafay oo idinkuma qaban buu ilahay yidhi haddii laydinku qaban lahaa oo laydiin raaci lahaa wixii aad samayseen dhammaanteed oo dhammaan laydinka jari lahaa oo laydinku abaalmarin lahaa midhba idinkama hadheen ba ilahay tilmaamaya walaw yuaakidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba ilahay wuxu uhi waxaa samayseen dhammaantiin haddii laydin ilaahay dadka u raaci lahaa oo aanu ilaahay waxba idin cafin lahayn idiin dulqaadan lahayn xabad idinkama hadhan bu ilahay o maa taraka calaa dahriha min daabba ilaahay arada wax dultu kuba kagama tageen oo mukalafiinta ka mida laakin ilaahay wayacfu can kaiir waxa ilaahay cadaa uu nagu qabtay ee dunuubteenna ka mid ah ilaahay jala wacalaa waxa uu inoo tusayaa aahaartaa dunuubteenna ka dhalatay si aynu u noqonno oo u xisaabtanno oo ugu toobadkeenno ilahay jala wacala waxa uu yihi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu ilaahay wuxuu yidhi ilaahay waxa uu dhadhan siinayaa oo dadkii markii fasaadkii bad iyo berriba gaadhay ilaahay waxa uu dhadhan siiyey ama ku qabtay bani aadam ama mukalafiin wixii ay sameeyeen wax ka mid a ilaahay wuxuu yidhi lacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu sidaa u sameeyey xikmad baaliq ah oo ah inay balnoqdaan oo ilaahay u toobad keenaan waana tuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay xalka inay tahay walaalayaal sunanta ilaahay ee sharciga iyo takownigaa midna ka mid maaha in ilaahay ummad saalixiina oo iyagu toosan ilaahay uu cadaabo sunanka ilaahay kownigaa kama mid ahaa inuu ilaahay jala wacalaa iyota sharcigaa toonna cid dulmiyo wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay mid dadkii mid khalqigiisa dulmiyo maaha laakiin waxaa maanta ta inagu dhacday ee ina haysataa ay inoogu dhacday xaalkeennu wuxuu yahay in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim shareecadii ilaahay uu soo dejiyey ee nebi maxamed lagu soo dejiyey ee ilaahay cizada iyo sharafta iyo haybadda uu ku saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim iyo ciddii ka dambaysay ee culimmadii islaamka iyo duwalkii muslimiinta ee sharafta lahaa ahaa may isbedelin shareecadii ballanqaadku ilaahay ballanqaaday kataba allahu la aqlibanna ana wa rusuliina ilaahay kama noqon kamana noqonayo ismana bedelayo laakiin maxaa dhacay muslimkii loo gargaari lahaa baanaynu maanta ahayn sifadiina loogu gargaari lahaa baanaynu maanta haynin ilahay wuxu uhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclown laakiin goorma in kuntum muuminiin bu ilaha ilahay wuxuu le haniya jamiic hana murugoonina wa antum laclowna idinkaa kuwa sarraynaya ah caaqibada idinkaa leh iyo cidhibta wanaagsan aakhirana idinkaa leh adduunyana nasriga idinkaa ku dambaynaya soomaalida waxaa tiraa libin lagaaga dambeeye libin maaha in takunuu taalamuuna fainahum ya'lamuuna kama taalamuun ilahay wuxuu uhi watarjuuna min allahi maa laa yarjuun ilahay wuxuu uhi haddii dhibi idin gaadha iyana way gaadhe haddaad damqanaysaan iyana intaad damqanaysaan ka badan bay damqanayaan iyo mid lamida bal werwer baa u dheer gaalo ilahay wuxuu uhi watarjuuna min allahi maa laa yarjuun ilahay idinku waxaa ka rajaynaysaan oo agtiisa ku leedihiin waxaan iyagu lahayn kiina dhinto islaamnimo ku dhintaana jannuu rajaynaya ka guuli raacdaana aakhirana jannuu leeyaha adduunyana cizuu helaya ee idinka idinka mid a ilaahay wuxuu ihi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muuminiin ilahay wuxu uhi waxaa sarraynaysaan goorma markaa mu'miniin tihiin oo sifadaa ku sifoodaan oo ilaahay diinkiisii wada qabsataan oo idinku nafihiinii toosisaan oo nafyihiinna aad bedeshaan iyo xaalkaa ku sugantihiin ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay cidna xaaladooda ma bedelo ilaa iyagu xaalkooda ay bedelaan sidaa awgeed ayaa raggii saalixiinta nin ka midi wuxuu yidhi isagoo masaladaa tilmaamaya cumaalukum acmaalukum kuwiina idin xukumayaa waxay ku sar jaran yihiin camalkiina alada kaa u fiirso cumaalukum acmaalukum waxa uu ninkaasi yidhi hadalkiisa isagoo sii sharaxaya haddaad aragto ummadiina ay ku salliday kuwa madaxa oo aan wanaagsanayn oo jaa'iriin ah waxaad ogaataa ummaddaasi camalkeeda xun waayo ilaahay cid saalixiina u dhibi maayo ilaahay kuwa fajaraa waata cabdillahi bn mascuud laga sheegay intuu akhriyay aayadda qur-aanka wakadalika nuwalli bacda adaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun aayaddaa soo akhriye macnaha aayaduna waxa weeye ilahay wuxuu uhi sidaas oo kale ayaa kuwa daalimiintaha loogu gacan gelinayaa qaar kaloo daalimiina markaasu wuxuu ihi kamaa takuunuu yuwall calaykum sidaa tihiin unbay madaxdiina noqonaysa war nimankeenna maanta xaalkeenna arka ee adogtahay inteenna salaada subax tukata ee xaaladeenna ay tahay in badanoo innaga inaga ka innaga ka midihi inay salaadaha marka ay imanayaan ay soo hiigsadaan ragcadda ugu dambaysa ama ataxiyaadka iyadoo waxa lagu mashquulsan yahay ay tahay xisaab la kala jarayo iyo wax laysu geynayo adduunyada uu sheekhu ka sheekaynaya nimankeenna barhkoodba bar maanta dirta ka haslayaan barhkoodba barhna kiide iyo balaayo u maleegayaan nimankeenna in kamidi innaga ama muslimiinta maanta in badanoo kamidi kuwo kaleo walaalahooda ay shirqollada u dhigayaan ay gaal ka xigsanayaan xaggee xaalkeenu jooga maxaynu ku raadinaynaa amase ku doonaynaa in kuwayna haysta iyo madaxdeennu ay noqdaan dad saalixiina innagoo inagu intaaba samaynayna xaggayse kuwaasi ka imanayaan saalixiinteenna iloo dhiibaye caadiliintaahi ma samaday ka soo dhacayaano malaa'ig baa la keenaya waxyaabaha adduunka ka dhacay waxaa ka mid ah in qabiil dhan oo ummadda ka midii meel ku shiro dabeedna la yidhaahdo waxaynu maanta halkan ugu shirsannahay waa miaal inaynu soo saarno ciddii baarlamaanka inoo geli lahayd markaasuu nin waayeen intuu ka dhexku wuxuu leeyahay ma rabna nin ilaahay ka baqa waxaanu rabnaa nin xaqayada iyo inta dadka kaleba isku soo dara laa ilaaha ila allah nin intuu tiisii intuu lahaa soo qaato inta dadkana soo dhacaanu rabnaa waxay ku tusinaysaa halkaynu joogno ee aynu marayno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay maxaa dawo ah dhibka maantayna haysta xaggaynu uga baxnaa xaalkaynu wuxuu maanta yahay geed walba in gubtaa hoosta alla xaggee baynu u cararnaa nebigaa sheegay sala allahu calayh wasalam meeshaynu u cararayno waxaan uga tegayaa sheekh cabdillahi jazaa allahu khayran
ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo sheekha wuxuu inoo sharaxay cuduradii hore aynuu sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku tilmaamay muslimiinta marka ay ku dhacaan waxa ay natiijadu noqonayso sallat allahu calaykum dulla dulligu waa noocyo badan yahay wejiyo fara badanna waa leeyahay qaar ka mid ayuu sheekhu ina xusuusiyey waxaa haddaba isweydiin leh dulliga noocaasa heeryadiisa sidee la ysaga tuuri karaa sidebay ummaddu ugu noqon kartaa cisadii iyo sharaftii hogaamintii iyo gacantii sare ay lahaan jirtay quruuntii hore ee wanaagsanayd waddada si arrinkaa loo marayaa waa tii waxaynu ogsoonnahay maanta
oo aynu wada dareensannahay muslimiintu inay u baahan yihiin isbeddel iyo xaalka maanta ay ku sugan yihiin inay iska bedelaan oo ay ka guuraan dad fara badan baa arrinta noocaasa ku baraarugay in fara badan iyagaaba isku dayaya inay muslimiinta xaaladda noocaasiya ka bedelaan oo gurigaa maanta ay ka raraan oo guri ka wanaagsan oo ka barwaaqaysan oo ka sharaf badan ay u raraan waxaase dhacday inaan hoos loogu dhaadhicin si fiicanna aan loo daraasayn kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadallada culimmada sida saxda u fasirtayna aan laga raadin ma huwa ariiq wsabiilu ila tagyiir waa maxay wadada loo maraayo isbedelka waxa dhacay dadka in fara badanoo ka mida arrinta inay ku saleeyeen xamaasadooda iyo caadifadda ay ka qaadeen waaqica muslimiinta waxay taasi sababtay inay qaarba waddo maraan qaar waxay mareen waddada seefta almanaahij damawiya waxay markii hore muslimiinta u sheegeen inay gaalo ka dhicinayaan oo dhul islaamoo maqan ay xoraynayaan waxayse ku dambaysay in seeftooda ay ku soo noqotay dadkii muslimiinta ahaa oo cid walba markii ay soo dhaaftay intoodii arrinka noocaasa ku wada socotay iyaga laftoodii ina jeedhay xaalka dadkii doortay manhajka noocaasa ee dhiigdaadinta ku dhisan halka maanta uu marayo waa mid laga daragsan yahay wakhtiyada qaarkood haddii aanu ka hadalano aanu soo hadal qaadno dad fara badani waa yaabi jireen dad fara badanina waa ka cadhoon jireen dad fara badanina waa ka hadli jireen laakiin maanta qof waliba isaga ayaa qancay oo indhihiisa wax ku arkay waxaanu xaalku noqday sida uu yihi alxasan albasriy raximah llah alfitnatu idaa aqbalat carafaha alculamaa fitnada markay soo socoto ahlulcilmiga iyo ciddii dhagaysanaysa ayaa garta waidaa adbarat carafaha kullu naas markay daba jeediso wixii ay kharibaysa ay kharibto ayay dadkao dhami gartaanoo markaasay ku baraarugaan oo ay yidhaahdaan war waxaanina jiiray muxuu ahaa waxaa jiiray waa wixii iyagu markii u soo mudnay wax wanaagsan oo qurux badan oo horumar ay ku gaadhayaan ay moodayeen oo dhalanteedkiisuu dagay bay culimmadii uga digaysay lahayn waa fitno oo diinna oogi mayso adduunyana ka tegi mayso ay dhagaysan waayeen bal laga yaabo inay la yaabeenba dadka qaarkood waxa ay samaysteen axzaab iyo jamaacaad waxa loo sameeya ay tahay in xukun lagu gaadho ila dacwadda dadka in diinta la baro wanaagga la faro xumaanta laga reeba uma baahnaba taa laa taxtaaj dad culimaaday u baahan tahay oo dadka intay u fadhiistaan diinta u dhiga axzaab amiira leh oo dadka beecooyin laga qaadayo oo dadkii qaarna xubno laga dhigaayo ummadda intii kalena ay ka baxsan tahay addacwatu ila llahi uma baahna caalimkii weynaa la odhan jiray ibnu cuthaymiin raximah llah markii la weydiiye kitaabka ilaahay al fi kitaab illah wa fi sunati rasuuli illah maa yubixu tacadud aljamaacaat kitaabka ilaahay sunada nebiga ma laga helayaa wax xalaalaynaya jamaacaad iyo axzaabin muslimiinta laga dhex sameeyo wuxuui laysa fi kitaab illah wala fi sunati rasuuli illah maa yubixu dalika bal fi kitaab illah wfi sunati rasuuli illah maa yadimu dalik kitaabka ilaah sunada rasuulka wax taa xalaalaynaya laga heli maayo kitaabka ilaah sunada rasuulka wax laga heli wax taa xaaraamtimaynaya oo dhaleecaynaya waa intan hadalkiisa uga socda wuxu uhi waqowlu bacdihim ina dacwata laa taqwa ila ida kanat taxta xizb faqala qowlka dadka qaarkood ay yidhaahdaan dacwadu awoodba yeelan mayso faafi mayso haddaanay xisbi ku hoos jirin waa hadal aan sax ahayn
bal idacwaة taqwى kulama kanat munطawiya taxta manhaji rasuuli اllahi wاlkhulafaaءi الraashidiin waxay dacwada awood yeelanaysaa iyo midho saxa mar kastoo ay noqoto mid ku xidhan wadadii nebigu uu maray calayh الsalaatu wasalaam iyo alkhulafaaء الraashiduun saxaabada kalena iyagaa ayay la manhajiye la wadaahaayeen oo may khilaafsanayn arrintaa sheekhu uu sheegay waa mid waaqicuna uu ka turjumaayo oo dadka culimmada ah xisbiga waxaan isku mashquulin ee u fadhiistay inay muslimiinta diintooda baraan wixii khaldan ay ka hufaan ay ka haadiyaan wixii fiicanna ay ku rabeeyaan ay ku qurxiyaan islaamkana wixii khaldan ee galay ay ka saaraan midhahoodu waa mid muuqdoon qarsoonayn fitnana ummadda uma horseedin sheekhu lalbani raximah llahu tacaala intuu qabtay waa la garanayaa xadiidka nebiga caleyh salatu wasalaam shaqada u ka qabtay in badan bay dadku maqlaan markay wadaadadu khudbadaynayaan iyo markay muxaadaraynayaan iyo marka ay duruusta dhigayaan iyagoo la saxaxahu lalbani wadacafahu lalbani albani baa saxiix gareeye xadiidka oo muslimiinta u sheegay isagoo cilmi ku dhisaaya xadiid nebiga ka sugan inuu yahay albani baa kaana daciifiyey macnaa muslimiinta u sheegay markii uu eegay ragga soo wariyey iyo wixii culimmadii hore ay ka yidhaahdeen muslimiinta u caddeeyey inaanu xadiidkaasi sugnayn sheekh ibnu baas raximah llah weligii xisbi ma samayn xisbina ma gelin dacwadiis iyo khayrkiisuna meel wada caalamka islaamka ka mid waa gaadhay sheekh ibnu cuthaymiin raximah llah sheekhuna sheekh muqbil raximah llahu tacaala alwaadic alyamani ma jiro maanta waa yaryahay wadan dadkii wax ka bartay ama kuwa ka sii bartay aanay dadka wax ku barahaynoo diinta aanay uga sheegahayn bilaadulyaman buu ilaahay ku bedelay oo shiicadii rabbi subxaana wa tacaala uu ku daciifiyo dadkii in badanoo ka mida ay isu bedeleen dad ahlu sunna oo asxaabtii rasuulka jecel oo manhajkii ahlu sunna waljamaaca ku socda xisbina ma samayn oo takfiirka gaalaysiinta xaqdarrada ah xalaashiga dhiigga islaamka ee jihaad lagu sheegaayo halka ay ka timi iyo ilaahay ka soo maaxday iyo dararka ay dhallinyartu ka cabbeen waa midaan qarsoonayn iyo cidda u dhigtay ee bartay marka dambe haddii ay doonaan ha tuuraan laakiin marka hore cidda bartay wax qarsoon maaha oo ha cad weeye iyada ayaa dhashay saasoo kale kumidanka siyaasadaha iyo dhaqangelinta dimuqraadiyadda inta marka hore la yidhaahdo waxaan u soconnaa shareecada islaamka in dhulka lagu maamulo in marka xukunka la gaadhona weji kale lala soo baxo taana waxaan filayaa maanta dadku akhbaarta aad bay ula socdaan wadamo badan waxa ka dhacay waa loogi oo markii hore halku-dhegyada doorashada lagu galay ahaa alxallu huwa alislaam markii doorashadii lagu guulaystayna islaamkii dhinac la yska dhigay oo halkuu laga sii waday wixii hore u jiri jiray bal waxyaabo kale oo xuna lagu daray oo lagu kordhiyey duruqda noocaasa iyo manaahijta noocaasi gurigaa xun ee muslimiinta in badanoo ka midi maanta ay degayin mid ka raraysa maaha waa maxay haddaba dariiqa saxaax su-aasha jawaabteeda kitaabka ilaah baa laga baadhaya iyo axaadiida nebiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo aqwaal wa aahaaru saxaaba ridwaan ullahi calayhim maaha masalo laynooga aamusay waa masalo la caddeeyey haddii muslimiintu ay xaalad wanaagsan ku jiraan ilaahay baa ballan qaaday xaalad xun in aanu u bedelahayn ilaa iyagu sababteeda ay la yimaadaan muslimiintu xaalad wanaagsan bay ku jiri jireen marka taariikhda dib loo raaco oo maanta aan qarsoonayn aqoonta iyagaa loo soo doonan jiray muluuku dunyaabaa caruurtooda soo diri jira ohan jira wax noo soo bara dad juhaale baanu nahay dhaqaale iyagaa loo daba fadhiyey hogaaminta iyaga ayaa lahaa ciziyo sharaf bay ku noolaayeen cidina ma hungureynahayn dhulkooda iyo naftooda iyo diintoodaba shakina kuma jiro arrinta noocaasi inay isbedeshay sida maanta xaalku yahay isu bedeshay maxay isla bedeshayna sabablaan hal illaahu dalama almuslimiin ilaahay muslimiinta miyuu dulmiyey marka xaalkooda sidaa u bedelay alamru biyadi illaah arrin ilaahay buu gacan ugu jiraaye kalla warabbii ilaahay cidna ma dulmiyo wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay waa awoodaa laakiin xumaanu dulmigu leeyahay awgii ayuu iska mamnuucay sida xadiiu lqudsiga ku sugan inii yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tabaalamuu muslimiinta ahla cizada iyo sharafta asbaab bay ku gaadheen asbaabtaasi haddii la soo ururiyo waxay ahayd iimaan xooggan barasho diinta ilaahay barteen oo usoo jeesteen camalun bi hada ddiin watamasukun bilqur'aani wasunan qabsashohay qabsadeen kitaabka qur-aanka iyo xadiida nebigo ku dhaqmeen diintii kamay dhigan waxay halkan qalbiga un ku haystaan ama afka un ay ka sheegaan bal banuu xayaatahum calaa hada ddiin noloshooda waxay ku dhiseen diintan ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey waxay u taagnaayeen diintan koruqaadisteeda iyo nusraynteeda iyagoo ka bilaabayay horta naftooda inay saxaan wbihada taxaqaqa lahum nasr اllah washarafahum اllahu biاlcizati wاtamkiin taasay nasriga ilaahay ku heleen oo ilaahay ugu sharfay cizo iyo inuu ilaahay u dhiibay iyaga dhulka waa laba arrimoodoo isku xidhan in tansuru llaha yansurkum wayuhabit aqdaamakum waa ficlu shar int waa xarfu shar ficilkan ku xiga waa ficlu shar yansurkum waa jawaabtii walaa yataxaqaqu ljawaab ilaa bixusuuli shari jawaabta la heli maayo waa yansurkum ilaahay waa idin gargaari doonaa ilaa shardigeeda la helooa in tansuru llah qofka yidhaahda nasri baa la helayaa iyadoo aan shardigaa hore la xaqiijin wuxuu la mid yahay siday sheegeen culimmada qaarkood ka sheekh shinqiiti raximah llahu tacaala saaxibu adwaa'i lbayaan ninuu qof shaqaalaystay oo shaqo uu dirsaday gurigaa u dhis buu yidhi waxba ma dhisin danihiisa kale ayuu iska raacday wakhtigii galabtii ee dadka shaqaalaha gaaraan kuwa dhismaa ka shaqeeyaa ay inta badan qaataan mushqaaladooda ayuu u yimi ninkii saaka guriga u diray farna aanu saarin markaasuu yidhi sii mushqaayadii muxuu arrinku noqonaya mushqaayadee de soodiga yidhi guriga i dhis jawaabtu waa maxay oo miyaad dhistay waa maya soo maaha dee adoon gurigii dhisin si aad u helaysaa wixii aad ku heli lahayd muslimiintu asbaabtaa kuwoodii hore nasriga iyo sharafta iyo cizada iyo qiyaadada iyo siyaadada ay ku gaadheen taasunbay ka fogaadeen oo ay ka tanaasuleen taasunbaana dulliga keenta maantana nasriga uu dhow yahay waxaa ka xiga muslimiintana waa inay asbaabtiisii la yimaadaan aliimaan quwatu tawakul cala allah alcamal bihada ddiin alsabr walixtisaab taasoo qof qof ka bilaabmaysa qof waliba naftiisa inuu ka bilaabo taanu cid kala gaadhin oo gurigiisa uu ka bilaabo oo goobtiisa ganacsi uu ka bilaabo oo cidda kale taladiisa ku hoos jirta uu ka bilaabo kadibna sidaa u koraysa ilaa xagga sare gaadhaysa waxaanan taa u leeyahay in badanoo muslimiinta ka midii maanta madaxduun bay canaananayaan diinti naguma xukumayaan cadaalad naguma maamulayaan dadka sidaa le haddii iyaga dib loo eego iyagu hawsha noocaasa iyo arrinkana ku sifaysayiin marka naftooda la eego hal yaxkumuun calaa anfusihim bidiin illah naftooda diinta ilaahay ma ku xukumaan oo diinta ilaahay ma ka celaysaa wixii ilaahay u diiday wixii ilaahay u dirayna inay sameeyaan saama ugu noqoto waxaynu ogsoonahay maanta rag fara badan ayaan guryahooda diinta ku maamulin gurigooda wax sharciga ilaahay khilaafsan uu ka buuxa in badanoo xaqii ilaahay ka mida kii khalqiguna gurigooda ku dayacay oo meheradooda laga yaabo inaanay diinta ku maamulin markay doonto xoolo ribaa ay soo galaan oo markay doonaan ay dadka salaada uga reebaan ama salaadiiba iyagu ay uga hadhaan ama waxyaabo dadka diintooda ama caqligooda ama naftooda ama dhaqankooda waxyeelaya ay iibiyaan haddana waa cabanayaan waxay leeyihiin madaxdan xun maxaynu ka yeelnaa ee aan diintaynagu xukumahayn sharcigiina aynagu hogaaminahayn madaxdu soo ma ogid siduu sheekhu sheegay inay yihiin dadka camalkooda un ibnulqayim raximah llah kitaabkiisa lale miftaaxu daari sacaada wuxuu kaga waramaa xikmada ilaahay ee arrimo fara badan ka dhex muuqatay oo makhluuqaada ka mida wuxuu ku daraa wa min xikmat illahi subxaana wa tacaala an jacala wulaata annaas min jinsi acmaalihim ilaahay xikmadiisa waxaa ka mida inuu ilaahay ka dhigay madaxda dadka kuwa la nooca dadka camalkooda waa dadka camalkoodii oo inta loo suureeyey kursigaa loogu fadhiisiiyey hadduu camalkaagu xumaana kaasuu kuu dhalay hadduu camalkaagu wanaagsan yahayna mid wanaagsan buu kuu dhalaya idan haddaad doonaysa madax wanaagsan aslix camalak camalkaaga waxa weyaan hagaaji asbaabta nasriga iyo cizada ay muslimiintu ku heleen muslimiintaa hore in dib loo soo celiyo muslimiinta noloshooda ay ka muuqato ayaa muslimiinta cizadii iyo sharaftii iyo siyaadadii ay la-aan jireen ka xigta waana ballan ilaahi subxana wa tacaala wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat layastakhlifannahum fi lard kama stakhlafa aladiina min qablihim وlyمknna lhm diinhm اladi اrtضى lhm وlayubdilnah min bacdi khوfi mna yacbudunani laa yushrikuuna bi شhayئa ilahay wuxuu u ballan qaaday muminiinta iimaanka xaqiijiyey camalkooduna u noqday camal saalixa وaslaxuu ظaahirhm وbaطinahum qalbigoodii intooda muuqataba hagaajiyey oo gudo xaqii ilaahay u ku lahaayo kii khalqigu ay ku lahaayeen wuxuu ilaahay subxana wa tacaala u ballan qaaday inuu iyaga dhulka u dhiibi doono oo rabbi subxaana wa tacaala u tamkiinin doono oo baqihii nabadgelyo ugu bedeli doono ilaahay subxaana wa tacaala shuruuddii xagga hore uu ku sheegay ayuu haddana ku gebagabeeyey oo kuwa ballanqaadka helaya waa aladiina xaqaqu tawxiid kuwa tawxiidka xaqiijiya yacbuduunanii walaa yushrikuuna bi shaya nabigu calayhi salaatu wasalaam fi hada alxadiid arrintaa lafteeda ku sheegay dulligaasi baaqi buu noqonaya laakiin ma aha mid aanay suurtagal ahayn in la faydoo la qaado haayuu leeyahy bardhamaad meelu ku dhammaado waa xataada inta ka horaysa ayuunbuu joogaya xataada inta ka dambaysana meesha waa ka baxaya xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina u noqotaan rujuucu wuxuu tilmaamayaa marka hore inuu jiray tarki iyo ibticaad ka tegis iyo fogaansho qofku meeluu ka tegay baa laydhaa ku noqo ee meeluu jooga lama idhaahda ku noqo waabuu joogaa see ku noqo loo odhanaya alrujuucu ila diinna wuxuu koobsanayaa laba qodob in lagu noqdo barashadii diinta oo jahliga muslimiinta maanta wax badan oo shara sabab ugu noqday muslimiintu ay iska dulqaadaan oo qofka muslimka ahi ilaahay diintiisa barashadeeda oo maanta weliba aada uga fudud uu wakhtigiisa wax ka mida geliyo si uu qayb uga noqdo dulliga noocaasa fayditaankiisa iyo qaaditaankiisa qodobka labaadna wuxuu yahay alcamalu bihada diin diintan in lagu camal falo badcan bilafraad muruura bilusar wاlqaba'il wاshucuub wاlxukuumaati wاdduwal shaksiga laga soo bilaabo qoyska reerka qabiilada iyo shacabka dowladaha laga soo gaadho marka sidaa la yeelo ee diintu dadka muslimiinta nolol ay u noqoto manhaja xayaa noloshoodao dhan ay ku saleeyaan maa yadaruun yatrukuun wamaa ya'tuun waxay samaynayaan waxay ka tegayaan oo dhan xidhahoodu uu noqdo diin markaasaa ilaahay dulligooda ka kor qaadaya ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim markaasay xaalkoodii bedeleen oo asbaabtii dulliga keentay ay ka tanaasuleen markaasuu ilaahayna dulliga ka kor qaadaya oo ciziya sharaf rabbi subxaana wa tacala ugu bedelaya arrinta noocaasi maxay ku imanaysaa arrinta noocaasi waxay ku imanaysaa dadka cilmiga saxda hayaa inay cilmiga faafintiisa iyo baristiisa iyo wacyigelinta ummadda ay ku sabraan oo iska ilaaliyaan waddooyinka kale ee la tijaabiyeyba farta la soo saarayba dhibkoodiina la arkay oo laga yaaba dadkii bilaabay maanta inay dib u nacdalayaan iyagu inay iska ilaaliyaan arrinta noocaasiina waxaa laga yaaba midhaheeda inaan hore loo arag oo qofka mustacjilkaa waxaa laga yaaba inaanay qancin laakiin waa arrin u baahan sabir waanad ogsoontihi nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam inta jeera ilaahay uu amray bisabr sabiruu faray fi lqur'aani alkariim fasbir kamaa sabara ulilcasmi min arusul rusushii hore sabirkoodii xataa la xusuusinaya rasuulka caleyh isalaatu wasalaam haddii lagu sabro dariiqa noocaasa oo muslimiinta inay diintoodii bartaan kuna camal falaan oo qof waliba bal muslimiinta kale dhibaataysan horta uu ku caawiyo wixii dhibaatadaa keentay qaybtiisa isaga kaga beegan inuu meesha ka saaro nasriga iyo cizada iyo sharafta uu doonayana asbaabteedii qaybtiisa isagu inuu la yimaado markaasi ayay muslimiintu nasriga ilaahay iyo cizada iyo sharafta iyo guushiiyo gacan saraynta ay heli doonaan dulliganna ay ka bixi doonaan haddii kale saasuu qaa'im u ahaanaya mana aha dadka muslimiinta ahi waxaan xaqaa'iq ahayn inay isu sheegaan idhaahdaan waa fiican nahay oo waxay noo nasriga way noo soo dhow yahay oo in yar buu noo soo jiraa in badan baa taa laysku maaweeliyey xaqiiqana waa noqon weyda qofka dhakhtarkaa ee naasixahayna waa ka qofka bukaanka ee u yimaada xanuunka haya ee dhabta u sheega ee dawadiisana u sheegay qofka ha kuba qadhaadhaataba haba gaadhaba qofka in laodhan waa lagu qalayaayo halkaa dhuunta ilaa xundhurta hoosteeda lagu jeexaya kaasaa naasixa laakiin kaan u sheegahayn xanuunkiisii ka qarinaya ama u sheegaya laakiin dawadii saxda id aan u tilmaamahayn qofkaasi maaha qof naasixa culimaduna waxay shabahaan dhakhaatiirtay shabahaan dhakhaatiirtu waxay daweynayaan badanka iyo jidhka culimaduna waxay wixii quluubtu ay ku dawoobi lahayd dadka quluubtoodu arwaaxdooduna ay ku hagaagi lahayd nafahooduna ay ku toosi lahaayeen ilaahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu taayna waafajiyo go-aankeedana inoo yeelo sabirkeedana ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu arsaaqo ilahay baynu weydiisanaynaa muslimiinta inuu yasiro asbaabta cizada iyo sharafta iyo saraynta iyo wixii dulliga ay kaga bixi lahaayeen jazakum allahu khayra sheekh cabdiqaadir baa insha allahu tacala inoo khatimi doona muxaadarada baarak allahu fiikum jamiica
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waqtigii salaada waa la dhaafay sidaa ogtihiin dad badanna salaada kusoo talagaleen marka jazaakum allahu khayran inta yartaho khayrka ah aan u adkaysano wanaag iyo khayr baa naloo sheegahaya culimmada jazaahum allahu khayran kelimaadka qiimaha badan ay noo soo jeediyeen waxa waay murtidiisu waxa weeye waa alrujuucu ilaa diin illahi caza wajal haddaan muslimiin nahay diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu u noqonno qofka naasixa kuu ahna waa qofka dhibka adiga ku hayo iyo mushkilada aad ku jirto kuu caddeeyo kuu sheego waxaad ogtihiin xadiidkii xudayfa xudayfata ibnu lyamaan radia allahu canhu oo fii saxiixi albukhaari ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay yani xudayfa wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ashari makhaafata an yudrikanii dadku khayrkay nabiga weydiin jireen aniguse shartaan dadka weydiin jiray ee nabiga weydiin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadku khayrkay nabiga weydiin jireen laakiin aniga shartaa nabiga weydiin jiray maxaanu weydiinayaa makhaafata an yudrikanii dhibkaas shartu inay isoo gaarto cabsi aan ka cabsanayo iyo baqidaan ka baqayo daraaddeed ayaan nabiga usii weydiin jiray marka in cuyuubteenna naloo sheego muslimiinta oo dee dad badan oo muslimiin oo ahlu khayraha joogo wanaaggii kama umad ummadda muslimka kama dhammaado dad badan oo ahlu khayr oo wanaaggii iyo khayrkao dhan ka shaqeeyaay way dhooban yihiin laakiin in shartana loo sheegaahi maslaxaddeenay ku jirtaa waxa dhibka noo keenayo ummadaha naga reebay yacni maaragtay dayl naga dhigay waxa weeyaan waa sharaha tirada badan ee culummadu ay tilmaameen shartaa tirada badan ee culummadu tilmaameen soomaalidu waxay tidhahdaa khayr wax kaama dhibee shar u tog hay bay yidhahdaan sharta inaad iska ilaaliso wixii khayra waa khayr waa haysanaa laakiin sharaha inaan iska ilaalino zamankeenna waxaan ku noolnahay dhammaanteen waan garanaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari oo ku sugnaa xadiid abi hurayra ayaa yani ummadeenna ku dabaqmay oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa wuxuu yidhi laya'tiyanna cala annaasi zamaanun laa yubaali lmar'u min ayna akhada almaala a min xalaalin a min xaraamin zamankaasaynu ku jirnaa qof zaman waxaa u imaan doona dadka uusan qofka u aaba yeelin xoolahu ma xalaal bay ku soo galeen mise xaaraan bay ku soo galeen muxuu ku qaatay xoolahan zamankaas baynu ku jirnaa xaqiiqatan waxaad ogtihiin waxaa maantana loo wada sameeyey dad waaba sida si mashaayikhdu sheegeen waaba caddaysteen xaaraamtii isagoo masaajidka ku jiro yaa waxaa laga yaabaa masaajidda nairobi dhexdeeda drugska in lagu iibsado dadka ku kala gataan meelaha qaarkood jaadkii baan xalaalaysanay oo business tijaaro weyn laga samaystaa aad ogtihiin waxaa la samaystaa ribadiibaa dad u bareereen oo xalaal xaaraamtooda iska daldashaan oo iska urursadaan qolana xeelay u samaysatay waa la xeelaystay buluuk islaamiya baa loo furtay markaasaa waxa weeye dadka la mucaamalaa maalin walba as-ilooyinku soo weydiinayaan taxayul iyo xeele ay ku wada jirto baad ogtihiin xeelaysi baa loo sama magac islaamaa loo baxshay waxaad arkaysaan insurance islaami wax la yidhaahda baa aada ogtihiin insurancena waad ogtihiin fiqhi ahaan iyo maaragtay culummada iyo mawaaqifta ay ka kala taagan yihiin ama mid qofka naftiisa ou geliya ha noqoto oo asaga dhanba uu geliyo ama tijaaradiisa ama ganacsigiisa ou geliyo waxyaalo fara badan aada ogtihiinoo magac islaami tan loo bixiyo lagu xeelaysto shaqeeyana yaad ogtihiin waxa weeye walaalayaal muhiimaddu waxa weeye sida culummada noo sheegeen xadiidkii ay ku bilaabeen xadiiu maaragtay alciina waxa waaye xataa tarjicuu ilaa diinikum xataa tarjicuu ilaa diinikum marka walaalayaal kalimaadkaas qiimaha badan ee walaaluhu noo soo jeediyeen aynu ka faa'iidaysanno wixii dhib ahaayoo ciddii ku jirtay dhibaatadaas la sheegayo o dhan aan ka bari noqono ilahay uga tooba keenna subxaanahu wa tacaala alrujuucu ila allahi in aan dhammaanteen wada samayno si ummaddeenna ay u islaaxdo maxaa yeele markii racyadu islaaxdo baa madaxdeennan u islaaxaysaa siday culammadu in badan ay ku celceliyeen aad ogtihiin marka jazaakum allahu khayran shartaasna ilaahay subxaana wa tacaala ha naga qabto waxaan kusoo khatimaynaa oon leeyahay culammadu weli way noo joogaan laakiin waxaan samaynaynaa masaa-ishan ama ganacsiga ku saabsan ama wax lamidka ah yacni in culummadu mar jalse aan u qabanno oo as-ilooyinka habeen dhan aan u ka dhigna haddii ilaahay noo qadaro waana soo cayini doonaa soo sheegi doonaa kutubtay culammada wadeenna insha allahu tacala ha laga faa'iidaysto oo maalintii maaragtay qabla duhur iyo bacd alcasr ay akhriyaan aanu kasii faa'iidaysanno muxaadaraadkan insha allahu tacaala waqhtiyada dambe waana la soo celaan doonaa hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedi waali